dhalinyaraha kubadii jaamacadda ummada soomaaliyeed gaar ahaan kuliyadda xanaanada xoolo iyo deegaanada dhiyaan duleedka gurceel oo ku mid ah deegaanka waradhuumaale weliba iyo ku sameeyeen daaweyn xoolo haana ku mid ah dadka deegaankiya kuma hadnageen daaweynta lan sameeya xoolasho meeshaan waxaa la yidhahdaa waradhuuma leh waxaa jooga fardo xoolaha ka mid ah welibana annaga haddaan reermiyi nahay xoolaha aan haysanna ugu qaalisan xoolihii fardihii waxaa u yimid jiro jiraa ilaahay keenay sidaas darteeda waxaa nuugu yimid dhaqaatiirta duunyo aa nuugu imaatay fardaa dhiigagay ka qaadeen waa ku mahadsan yihiin daawo way siiyeen way dureen waa ku mahadsan yihiin kii jiranuna wuxuu rabaa daawo cudurkiisa ka hor tagta daawada nimankaasu ay nagu caawiyeen waa uga mahad celaynaa waxbay na siiyeen waxbay dureen waa uga mahad celihaynaa khayr allaha siiyo caalamka waxaan maqashiihaynaa iyo hay-adaha hanala ka soo gaaro daawahana lakugu soo dhiibo fardaha hanaloo kugu goobo cuduradooda hanaloo baaro waa dhaktar taqawus cule daawada xoolaha intaas iyo in ka badan ayuu ka shaqeeyaa in wada idhmaan oon wax guran aysa ku jirin ayaa la ii tallaalay intii wakhtigii jiilaalka ahayd ahayd oo dhexdiisii ahayd arigaas waa tallaalkii markii la tallaalay intaas ay ka baxday ee tallaalkii la tallaalay waxaa ka dhintay laba neef labadaas neef wixii ka dambeeya oo tallaalkii labaad la gelshay waxba kama aysa dhiman ka ku mid ee dhallinyarada iska xilqaami daaweynta xoolo iyo weliba isa ku hadalaya cudurada iyo ka arageen xoolo isoona xoololeyda aan ka baaqiyniyoo la dareeraan xaaladda caafimaad ee xoolasho
cuduradii aan ku guulaysanay inaan shay baar ahaan inta loo baaro lasoo saaro waxay yihiin oo runtii la ogaado cositive agentiga ama waxyaabaha keenay cudurkaas waxaa ka mid a cudurka loo yaqaano waa qanjaha soomaalidu u taqaano oo muddo dheer xoolihii baabi'inaya runtii marka xoololeyda fariintaan u dirayna waxaa waaye inay mar walba ay la socdaan dhaqaatiirta xanaanada xoolaha xoolahooduna mar walba ay dhakhtar yeeshaan sigii aan filaynay inta badan dee wix boqol kiiba boqol ma noqdaano hiigsiga meesha aad filaydo boqol kiiba boqol ma noqdo laakiinse boqol kiiba sagaashan hiigsigaan filayna waa gaarnay